maamulka iyo shaqaalaha nadaafada ee dowlada hoose ee degmada kismaayo ayaa ololo nadaafadeed ka sameeyey qaar kamid ah xaafadaha magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose ololaha nadaafadeed ayaa mid looga golleeyahay in qashinka looga nadiifiyo goobaha muhiimka ah ee magaalada sida hareeraha wadooyinka laamiga ah iyo goobaha biyomareenka gudoomiyaha xaafada faanoole ahna agaasimaha waaxda deegaanka iyo isbedelka cimilada ee dowlada hoose cabdifataax aadan cabdulaahi ayaa ka warbi howlaha nadaafadeed ee ay wado degmada kismaayo isagoona sheegay in ka shaqaynta nadaafada magaalada ay sii wadi doonaan si qashinka looga nadiifiyo magaalada qeybaheeda kala duwan ayaa mahad iskale mahad u sugnaatay hadda waxaan joognaa dhirinijkii luwabaaxsi laamiyadii cusbaa ee la dhisay si guud magaalada kismaayo dowlada hoose maanta waxay ka shaqaynaysay nadaafada gaar ahaan dhirinijka carada iyo qashinka iyo waxyaalihii galay maadaama roobkii guga uu bilowday oo shalay subax hogashi u horreysay ay magaalada kismaayo ka da'day waa dareemayseen magaalada kismaayo wax biya oo fadhiisay ma jirin roobkii helay meel biyihii badday galeen dhirinijkayna raaceen marka waxaan rabnaa roobab ka xoog badan baa la filayaa oo soo socda roobabka wax maanta si guud waxaan ka shaqaynaynay nadaafadii iyo qashinkii waxaan ka shaqaynay dhirinijka aargada waxaan ka shaqaynay kii outfoolka waxaan ka shaqaynay kii maxaa la dhahayay qacle waxaan ka shaqaynay kii umbultoriya isku xidhayay qacle kan aan taagannahay waa kii lugabaxsi qashinkii iyo caradii iyo wixii oo dhan waan ka nadiifinay hadda waxaa la dhihi karaa roobka da'aya magaalada kismaayo biyihii waxay u dhaafayaan sidii loogu talagalay dhirinijyadii oo dhanna waa nadiif wax qashina ma yaalaan wax caraa ma yaalaan insha allah waxaan rajaynaynaa shaqadana waan joogtaynayno waan wadnaa wal horeba dowladda hoose way waday dad baa ka shaqaynayay haddana waxaan rabnaa sidii iyo si ka daran maadaama roob la sugayo inaan maaragtay aan sii laba jibaarno shaqadanna insha allah waan qabanaynaa ololahani qashinka looga nadiifinayay biyomareenada iyo goobaha kale ayaa ku soo aadaya xilli maalmaha la dareemayo curashada roobka guga islamarkaana la doonayo in magaaladu ay ahaato mid nadiifa